bismillaahi raxmaan iraxiim sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kusoo dhowow idaacadda islaamiga alandalus waa dhawahay jasaaka allahu khayr sheekhana maanta dagaal ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ma noo sheegi kartaa halka ay wax ka dhaceen iyo sida ay wax u dhaceen bismi illaah alxamdu lilah aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih walow kariha almushrikuun intaan bishaaraadkaas aanan u gelin maanta ka dhacay wilaayada waxaan rabaa inaan tacsiis u diro dadkii dowladda turkigu ay ku xasuuqday tuulada baqdaad tuuladaasoo shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose meeshay deriska yihiin ku taalla ee sida ulakaca ah loogu baabi'iyey masaajidadii iyo guryahay deganaayeen waxaan leeyahay dadkii dadkaasu la xasuuqay ka dhinteen ilaahay samir iyo imaan ha ka siiyo ayagana shahaadadooda allah ka aqbalo dulmiyaa lagu dilay guryahoodaa lagu dilay iyagoo ilaahay caabudayaa lagu dilay ciyaalka meeshaas lagu xasuuqana ma aha wax isaga dhacay si kama a sababta oo ah waxaa la ogyahay diyaaradda turkigu waxay leedahay kaamirooyin kala saari karaa nin shabaab oo mujaahid oo hubaysan iyo canug saddex jira haddaysan kale aqoonna ilmaha ayagoo yaraantaas qaba gantaalka lama hesheen ee kaamarooyinka ay kula aadisayay leedahay idan waxaa maragma doonto ah in si ula kaca ciyaalkaas iyo haweenkaas iyo dadkaas doqowda loo laayay dadkaas waxaan leeyahay marka ha la sabro waxa laydinku dilaayo waa diinkiina iyo dalkiina waxaana soomaalidu tiraahdaa hal aad nin ku baratay kaama baktina layidhi dadka leyntooda maanta waxaan ku barannay oo dadka tuuladan degan khaasatan ay hadda ku ogaadeen wejiga dhabta ah ee gurmadka la sheegay inuu ardugan soomaaliya uu u fidaayey waa layntaas iyo baabi'intaas dadka shacabka horeyna waxaad ogtihiin inuu u dhacay irihi dhaqaalaha ummadda ku nooleed ee dekedii iyo eraboorkii uu qabsaday uuna gaajiysiiyey shan kun oo qoys oo la dhihi jiray majakuusi marka intii dadkii kasoo hartay inta gaajada ku dhimantay intii kasoo hartayna gantaal u qaybiyey marka waa wejiga dhabta ah ee uu leeyahay aduqaan iyo dowladdiisa akhlaaq xumadooda islaamka dheeridooda dadaa waxaa leeyahay dowladda turkiga waa muslim waa kan waa khilaafay ahaa jirtay war turkiya haddaanan diin isuga imaan annaga iyo ayaga waxaan isu nahaba lama arko shacbi ka hadlimaya dowladda ridadan ka hadlaya dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay baraarugaan turkigana ay xisaabkiisa ku daraan iskana dhacshaan intaas kadib waxaan leeyahay maanta waxaa dagaal ka dhacay walaayada shabeellada dhexe waxaa kusoo duulay ciidan muqtadiin ah dagaalkaasna ilaahay subxaanahu watacaala mujaahiriinta waa ku guuleeyey waxaana lagu baaba-ashay halkaas nimankii soo duulay ilaahay fadligii waana jabeen guul ayaana halkaas laga helay
goobta uu dagaalka ka dhacay qofkii aanan aqoonin ma u tilmaami kartaa sheekhana goobta dagaalku ka dhacay waxaa la yidhaahdaa daniga baallow waxayna hoos timaadaa degmada balcada ilaa lix kilo lix ilaa toddoba kilomitr u jirtaa xamarna soddon kilomitr u jirtaa afar kilomitrna waxay u jirtaa meesha la yidhaahdo basro halkaasaa dagaalku ka dhacay marka goobta waa noocaas sheekh yuusuf maxay ahaayeen maleeshiyada riddada ah ee ay mujaahidiintu la dagaalameen halkeese ka soo dhaqaaqeen
ilaa shan boqol oo ciidan camal ay ahaayeen marka laba boqol iyo konton camal ka midu waxay ahaayeen ciidankii la dhihi jiray eritrea ciidankii laga keenay laba boqol iyo konton kalena booliisia military iyo wax jawaasiisa oo lasoo araaruushay ahaayeenoo kulubkaama laysu keenay waxayna kasoo dhaqaaqeen meesha la yidhaahdo balcad ilaahayna waa jebiyey waa tahay maxaa khasaare ah oo cadowga ku gaaray dagaalka khasaaruhu aad buu ugu culus yahay xaggooda annaga ilaahay ilaahay waa nagu guuleeyey mujaahidiintu waxay soo noqdeen iyagoo saalimiina khaalimiina gaaladana inta aan hadda adnagu indhaha ku aragnay lix iyo toban baktiya meeshay uga carareen sagaal dhaawacana waa la xaqiijiyey ka badanna waas jiri karaan waqtiyada soo socda hub badan oo aak iyo qoryo aakayaal iyo beakaam isku jirana oo laga qanimaystay sheekh yuusuf hadda yaa ku sugan goobtii uu dagaalka ka dhacay goobihii annagaa ku sugan mujaahidiintaa jooga sidii ay saakii waagu markuu beri ahayd raayada tawxiidkaa weli ka taagan siday saaki ahayd ay ku noqotay insha allah ugu dambeyn sheekh yuusuf sheekh ciise guud ahaan dhaqdhaqaaqyadii ashaadaladiranimo ee uu cadowgu ka waday wilaayada halkee ku dambeeyeen wallaahi su-aashaas waxay ku fiican tahay in xase gurguurta la weydiiyo hase gurguurtay ku fiican tahay intay ku dambeysay in la yidhaahdo sideedana nimankan ilaahay siduu nooga sheego qur-aanka waa sunno ilaahay haddii xaq yimaado baadil hor istaaga in la helo sababtoo ah xaqa dhan aslan markuu imaanayo fasaad dhulka ka jira oo ama fasaad nidaami ah oo dowladdu fasaad ka jira ah ama shacabka dhexdiisa ama dhaqanka ama akhlaaqda fasaad ka jira ayaa diintu inay suurisa ayaa ilaahay u keenay markii taas loo dhaqaaqana cadow ku dhex nool oo fasaadka asagoo abuuray ee ku dhex nool oo ku dhex neefsada oo ku dhex dhaqmo oo madax ku ah oo sharaf iyo bris iyo dowladnimo ka raba ayaa difaacaya ilahina wuxuu leeyahay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa min almujrimiin wakafaa birabbika haadiya wanasira marka wax ilaahay yeelay way wakadalika jacalnaa ilaahay asagaa yeelay wax is yeelay ma aha marka nimankaas mujrimiintu waa kala caqli badan yihiin waa kala dagaal yahansan yihiin waa kala faham badan yihiin marka al-shahaadaldirnimadii ugu dambeysay labada sanaad aan soo dhaafna jirtay ee xasan gurguurta odaga ka ahay horena waa uu sheegnay ilaahina waa u sheegay oo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur walcaaqibatu lilmuttaqiin faqodaca daabiru lqowmi aladiina dalamuu alxamdu lillah inay ku dhammaanayso markiiba qur-aanku waa sheegayey waana loo sheegay laakiin maadaama uu yahay mujrimiinta hadda jirta dadka aan isleeyahay waa ugu xisaab xun yihiin orod badan uu galay waxaad ogeedo rag meeshan keenay walaayada shabeellada dhexe waxaa rag hadda ku maqan dhulkan waxaa xoola ku maqan waxaa nin wiil habaru dhasho lasoo siray meeshaas lagu tuuray bahaladu ku feenteen ummadda way og tahay oo aflaan badanaa laga sameeyey wax badanaa laga arkay iclaamka ka shaqeeyey dadka war kuma seegana marka waxay ku dhammaatay sidii ilaahay uu noo amray wakafaa birabbika haadiyan wanasiiran ilaahay inuu nana hanuunshay oo warkiisa guushaas inaan sugno oo ilaahay na waafajiyey noona gargaaray guusha si dhab ah uu noogu gargaaray haddana waxa ay wadaan waa iska rafasho iyo ma ogtahay naflacaarinimo iyo weli asagoon ka waantoobin dad badanaa kala teliya oo anigu aan ogahay kala teliyey inuu qaraarka u qaadaya laakiin maanta haddii saacadda dib loogu celiyo saaka la doorto gurguurta labadi sana dib loogu celiyo waxaan isleeyahay waa lasoo afjaraya waa lagu dega waa lagu ma dhehelan isleeyahay hadda haddii dib inta beriga ogaa leeyahay hadda inta isagoo isagoo leh saacadda dib loogu celsho insha allahu tabaaraka watacaala inta dhimanna waxaan ka rajeynaynaa ilahi subxaana watacaala inuu noo dhammaystiro si fasaadka nidaamiga ahee waddankan ka jira ee ay waardiyeysanayaan dadkan raba inay nidaamka wasakda ku dhex noolaadaan ay ku dowla noqdaan ay madax ku noqdaan yacni yaa u diideen bal ma yaa ka hortaagan inay nidaamka islaamiga ah dad muslimiin nimo lagu dhalay oo naagaha ay qabaan nikaax ku xirtay oo muslimnimo ayagu hadda isu haaya ayay isku sheegayaan in marka kitaabka ilaahay la xukumo sunnada nabiga la xukumo dad dadku u sinaado dadka yaqaana dadka ay ku xukumaan ayaguna ay dadkaas kamid noqdaan yacni maxaa u diiday waxaa soomaalidu waxay tirahdaa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo riibiga xasharaadka la yidhaah wuxuu ku dhintaa sagaal maalmood hababku markuu da-sanaaduu dhintaa waxaa dilaya ubaxa soo baxay caaftiisaa dilaysa nimankaa marka waa riibiyoo kale ma dhisi karaan dowlad soomaali anfacda nin murtada oo raayo gaala ama raayo ajnabi ximbaarsano dowlad soomaaliyeed ma dhisi karo dowlad soomaaliyed waa dowlad islaami ah waa dowlad dadka caqiidadiisa ka tarjumaysa ma keeni karaan war waa la keenaya meel iga fadhiisana kaa yeeli maayaan waa riibigeeda ma daaqo lagamana daaqo midda kale waxuu ku dhimaaba in shareecada la xukumo waa inuu ku dhimaayo sidii riibigu oo ugu dhimanayo carafta carafta ubaxas oo ugu dhimanayo ayay waxay ugu dhimanayaan kitaabka ilahay sunnada nabiga in la xukumayba ku dhimayaanba tixriga waxaa ka mid a mid haddii biyo daahira oo nadiifa oo mayusxaa la dhexgelsha ku dhimaaya haddii masquul la geliyana ku noolahaya ku badaaya nimankan waa tixrigaas oo kale macnaha dowladdan kudaafadda ah oo masiirkeedu yahay in ummaddan macnaha qoray la ysugu dhiibo oo masiirkoodu yahay in ummaddaanu ay baaba'da keenkeed oo baaba'o dowladdaas inay ku dhex noolaadaan ay- ayay rabaan laakiin dowlad nadiifa oo ilaahay raalli ka yahay oo dadku ay ku walaaloobaan ee raas kasbooni raas casayr iyo intii soomaaliya degan tahay midaysa ee kitaabka ilaahay lagu madooyo ee xaakimku ilaahay yahay ee sharcigu kitaabka qur-aanka yahay ma qaadan karaan marka nimankaanu waxaan leeyahay ilaahay ayaa laftooda waxbuu tusay dadka shacabka ee mutafarisiintaha oo sugaayey bal annaga gaala waxaana kala gaaraa sugaayana waxaa la gaaraa waktiga ay ogaalahayeen ilaahay diinkiisa inaan laga adkaa karin oon la baabi'i karin waktiga ay ku biiri lahaayeen idaa jaaa nasrullahi walfatxu wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan beriga ay ogaalahaayeen in gaala la iska dhici karo in gaala waxay soo dhudhubto aysan waxba tarin inaan diyaarad xamaa qolofaho qururufle inaysan waxba tarin inaan dhaardhaarta gurguurta iyo mujri- mu- mu- murtadiinta mujrimta aysan waxba tarin beriga ay ogaalahayn dadku ay gaareen waxaa la yidhi soomaali ninka inta laba inta inta nin dhintaaho laba ma dhibto war waktiga isku dheerayna ilaahay kitaabkiisa u kaalmeeya wallaahi aladii laa ilaaha illaa huwa laba boqol oo sana hadday qaadato dowlaan kitaab ku xukumayn meeshaan ka dhalamayso aan mar isla qaadno marka waxa shayaadiino meeshaan jooga aan hal mar isla qaadno gacanta isla saarno oon cadowgaan iska kicinno turkiya u dambeeya waa kaas ilmihii naagahi ku layhaya afgooye asagoo dekedi iyo eraboorkan inuu haysto raba u fiirsada marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dadka shabeellada dhexe degan waktiga ayaanan isku dheerayna aan nimanka gacanta wada saarno wabillahi aad buu mahadsan yahay kaasi wuxa uu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysigan siinaya idaacadda islaamiga al andalus sheekhana jazaak allahu khayr